sabuuraddii tobanaad rabbiyow maxaad meesha fog u istaagtay oo maxaad u dhuumataa markii dhibaato jirto kii shar leh oo kibir badan ayaa maskiinka si kulul u eryada ceelladdii ay hindiseen iyaga ha la rogmato waayo kii shar lahu wuxuu ku faanaa waxa qalbigiisu jecel yahay oo kii damici ahuna rabbiga wuu nacaa wuuna quursadaa kii sharlow isagoo wejigiisa kibir ka muuqdo wuxuu yidhaahdaa isagu waxba i weyddiisan maayo fikiradiisa oo dhammu waxaa weeye ilaah ma jiro jidadkiisuu ku adag yahay had iyo goorba xukumaddaaduna waa ka sarreeyaan isaga waana ka fog yihiin oo cadaawayaashiisa oo dhanna wuu wada fudaydsadaa oo wuxuu is yidhaahdaa anigu weligay dhaqdhaqaaqi maayo oo tan iyo ka'ab ka'ab xumaanu i heli mayso afkiisa waxaa ka buuxa habaar iyo khiyaano iyo dulmi oo carabkiisana waxaa ku hoos jira balaayo iyo xumaan isagu wuxuu fadhiistaa tuulooyinka meelahooda lagu dhuunto oo kan aan xaqa qabinna wuxuu ku dilaa meelaha qarsoon oo indhihiisuna waxay si qarsoon hoos uga fiiriyaan maskiinka isagu wuxuu ku dhuuntaa meel qarsoon sida libaax godkiisa ku jira oo wuxuu u ogaadaa inuu maskiinka qabsado oo intuu maskiinka qabsado ayuu ku soo jiitaa shabaggiisa wuu foorarsadaa oo hoos isu gaabiyaa oo masaakiinta waxaa rida gacanta kuwiisa xoogga badan oo wuxuu is yidhaahdaa ilaah waa i iloobay oo wejigiisiina wuu qariyey weligiisna ima arki doono rabbiyow ilaahow sare joogso oo gacantaada kor u qaad oo masaakiinta ha iloobin balkii sharlow muxuu ilaah u quursadaa oo muxuu qalbigiisa uga leeyahay adigu waxba i weyddiisan maysid waxaas baad aragtay waayo waad u jeeddaa balaayada iyo xanaaqa inaad gacantaada ku aargudatid aawadeed miskiinku adigu isku kaa dhiibaa waayo adigu waxaa tahay agoonka kaalmeeyihiisa kii sharle gacantiisa jebi oo sharowga xumaantiisana doondoon ilaa aad mid dambe weydid rabbigu waa boqor weligiis iyo weligiisba oo qurumaha oo dhammuna dalkiisa way ka wada baaba'aan rabbiyo waad maqashay waxay kuwa is-hoosaysiiyaa doonayaan oo qalbigooda waad diyaarin doontaa oo dhegtaadana waad u dhigi doontaa si aad gartooda u naqdid agoonta iyo kuwa la dulmay si aan dadka dunidu mar dambe u noqon kuwo laga cabsado